بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلaaم عalى رasuuل اللh وbعd waxaa runtii cajiib ah oo aad u yaab badan in ay qoladan murtadiinta ay yihaahdaan meesha isbedel baa ka dhacay qolada magaalada timid oo ay isbedel ku tilmaamahayaan ay yihaahdaan waan soo dhaweyneynaa wixii ay sameeyeen waa arrin aad iyo aad dadka ola yaabaan ayaguna lagula yaabo kuwa hadda la sheegayo isbedel bay sameeyeen laleeyahayna runtii yaab kale u ah sida ay qoladan ay uleeyihiin waanu taageersannahay waxay kuwa sameeyeen waxaan rabaa marka inaan xaqiijiyo oo meesha aan ka saaro kismaayo isbedel ku yimid arrinka isaga arrin been ah weeye kismaayo isbedel kuma imaanin maamulka islaamiga ah xafiisyadiis iyo waxaysa kala duwan maanta uu shaqaynayey ilaa iyo gabaldhici buu shaqaynayey ila al-aan ayuu shaqadii ay socotaa oo ciidanka xisbadu ay roondadooda ay ku jiraan camalkii ayaa sidiisa u socdaa waxaa weye arrinka isaga beentaa intaa la eg ee la buunbuuniyey aan aada iyo aad runtii aan ula yaabanahay arrinkaana sax ma aha waxaana kama jiraan walaal arrinkaas waa arrin beena oo sal iyo raad lahayn waxaan kaloo runtii rabaa inaan xaqiijiyo idinku saxafiyiin ayaa idin jooga magaalada tan haddii magaalada isbedel ka dhacay oo maamulkii hore la bedelay oo maamul kale meesha qabsaday bal weydiiya saxaafadiina ayaa markhaati idinkaga filanaya weydiiya waxa weeyaan waxaa kaloo yaab leh haddii masalan kaba dhig bay ay xizbul islaam ay imaadeen fardan oo taqdiiran sida isaga sheegay murtadkaas aan kasoo qaadno ma wax ayagu ay u hambaliyeeyaan miya qoladan loogu hambaliyeeyo ama iyagoo ay maaragtay ay ku ay ku mahad celiyaan aad ba loola yaabaya marka meeshaanu isbedel kama jiro nimankaanu magaalada way soo galeen xizbul islaam iyo yani xaraka shabaab mujaahidiinna ama maamulka islaamiga magaalada ka jiray wax dhibaatana kamayna dhex taagnayn meel kastana camalku way ku wada joogaan oo wada jiraan marka wax had yaraatee dhibaato ah ama arqalad ah ama maamulka islaamiga ku yimid oo magaaladan ka shaqaynayay inaba ha yaraatee ma jirto walaal saasaan idin xaqiijinayna caawo ummadda reer kismaayana weydiiya ka isaga ma aha suuragal maamulkii islaamiga halka sano magaalada ka shaqaynahayey waa xaqiiqo waana dhab inuu ku biiray walaayaadka islaamiga ah ee koonfurta soomaaliya gacanta ku haya waa dhab weeye waxaa kala laba ah kubiiridda iyo hadda maamulka islaamiga hadda laftirkiisa laga guuriyo walaayada islaamiga ee jubbooyinka ay tahay iyo waxaa kala laba ah ishaa xasan hadalka kasoo yeeray ayaa kala laba ah waxa weeyaan annagu si toos ayaan walaayaadkaas ugu biirnay maamulka islaamigana hadda lama yiraahde walaayaadka walaayada islaamiga jubbooyinka ayaa la yidhaahdaa magaceeda sheekh xasan jazahu llahu khayr hadal qiimo badan oo oo yiri baa jirtay oo hadalladiis ka mid ahaa oo ah midnimo ayaan ku baaqayaa hadalkaas maamulka walaayada islaamiga jubbooyinka aad buu usoo dhaweeyey wixii midnimoa annaguna taa un baan wadnay qayb ka mida ayaanu helnay qaybaha kale oo muslimiinta mujaahidiinta iyaguna waa waa inoo furan tahay inaanu sii midowno waxdadeena la adkeeyo barnaamijka isaga ahi runtii baaka sheekh xasan ka mid a hadalladiisa oo ku saabsan midnimada aad baan usoo dhaweyna taan usoo dhaweynayna marka iskuma xirna marka barnaamijka hadda ka socda iyo kubiiridii walaayaadka islaamiga uu ku biiray maamulka islaamiga khilaafka haddii uu muuqdo waa mid axmed uu sameeyey weeye axmed uu ku gaar ah oo shaksiyadiisa uu ku kacay oo sameeyey xizbul islaami iyo maxaa la yidhahdaay qadaayaad kalena aan lud ku lahayn dhib haddii ka dhaca meesha ama la sameeya waa mid axmed uu ku kacay oo axmed sameeyey weeye marka waxaa weeyaan khilaafkuna mid gaadisan ma aha jihaadka kore iyo dadka mujaahidiinta ee camalka ku weli jiro oo meel kastoo jooga ninka unbaa barnaamijka maamulkii iyo amnigii iyo wax ka dhan oo ciidan aruurin ama ciidan uu keensaday magaalada qayb ka mid ah oo uu tegey maxaa la yidhahdaay unbaa arrinku xoogaa maaragtay ka taagtaagmay magaalada hadda wax hadda maxaa la yidhahda la hareereeriyey ama hareeraha laga fadhiyo inaba ha yaraatee ma jirto maxaa la yidhahdaay kumana duulaan kuma imaanin xizbul islaami magaalada waxaa soo galay nin la yidhaahdo axmed madoobe oo ciidan wata oo halkaa iyo galbeedka kismaayo ka yimid ayaa yimid qadiyadda keliya meesha ka dhacday ama maxaa la yidhahdaay laisku elaleya waxay ahayd magaalo la qabsaday magaalo uu qabsadayna ma jirto waxay ahayd ciidanka uu magaaladu la soo galay magaalada gudaheeda meel kamid ahana uu tegey taa ayaa xoogaa waxa ay keentay horeyna waa u deganaayo ciidan baa joogay oo isaga ka amar qaata ciidamadan uu hadda la soo galay unbaa keenay buuqa iyo maxaa la yidhahdaye amnigii aanan u cuntamaynin ciidankii xisbada ama magaalada yani amnigeeda sugaya ciidan kale in la dul keeno ama magaalada dhinaca kale laga soo geliyo kaas unbaa dood keentay asagana magaalo ma qabsan maamulkii magaalada ka jirayna waxa weeyaan lagama qabsanin sidiis u shaqaynayaa waxa keenay waxay ahayd iyadoo markii hore garbaha iyo xarakaadka ay kaga mamnuuc ahayd lagu heshiiyeyna in magaaladan kismaayo aan lasoo gelinin ciidan ahayn midka amniga oo maaragtay magaalada ka shaqeeya mid aan ahayn in la keeno tii unbaa maaragtay axmed halgiisa laga buriyey oo magaalada la soo galay taas unbaana buuqa keentay ma aha in wax kale aan aad baad umahadsantihin